wararka ka imaanaya gobolka bokool ayaa ku waramaya in degmada tieglow ay dhowaan ka baxeen ciidanka ethoobiya iyo kuwa dowladda soomaaliya lagu arkay nin la gowracay kaas oo aan la garanaynin cidda gowracday ama falkaasi u geysatay dadka deegaanka ayaa sheegay inay falkaasi ka argagaxeen waxaana ay sheegeen in ay ku arkeen magaalada bartankeeda ninkaas oo lasoo gowracay dhanka kale waxaa la sheegayaa in wararka ka imaanaya degmada xudur ay markaasi sheegayaan in degmadaasi lagu garaacay madaafiic la sheegay in ay dad iyo dunyaba wax u geysatay dadka deegaanku waxaay sheegayaan in madaafiicdaasi aan la garanaynin halka ay ka yimaadeen hase ahaatee qaybo fara badan oo ka mid a gobolka bokool ayaa cabsi iyo qalqal badan laga dareemayey tan iyo markii xaaladda gacan ku haynta ciidanka ethoobiya ay halkaasi isaga baxday